بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamul yowm qodobada maanta oo isniin ah taariikhuna ku beegan tahay labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijiri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska dhexe ee ciidamada maraykanka oo ku dhawaaqay inay korortay tirada ciidamada looga dilay dagaalka bariga dhexe askari hor leh oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ay iiraan ku beegsatay ciidamada maraykanka ayatullah mujtaba oo noqday murshidka saddexaad ee dowladda iiraan kaasoo beddelaya hogaamiyihii dhowaan la dilay haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub madaxweynaha maraykanka oo war aan lagu farxin ku tilmaamay doorashada mujtaba sheegayna inuusan aqbalsanayn weerarada duqeymaha ah ee ay isku adeegsanayaan iiraan iyo yuhuudda oo sii xoogaystay askar ka tirsan sahayanada oo lagu dilay koonfurta magaalada tel abiib dadka amerikaanka ee mucaaradsan dagaalka iiraan oo soo badanaya iyo baaqa ku aadan kacdoon ka dhan ah dowladda maraykanka oo kusii xoogaysanaya dalkaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada labayo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamul yowm أرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها
waa hagaag qodobka ugu hore aan barnaamijka ku dahfurana waxa uu maanta noqonayaa dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ee bariga dhexe ayaa maraya maalinka tobanaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxay xaqiijinayaan in iiraan maanta ay duqeymo xooggan ku beegsatay magaalooyin ka mid a deegaanada ay xoogga ku haystaan sahayanada kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad yahuud ah mid ka mid a duqeymahan oo ka dhacda bariga magaalada tel abiib waxaa ku nafweeyey laba yahuud ah kadib markii uu kusoo dhacay gantaal ka yimid xagga iiraan qaybta caafimaadka ee maamulka yuhuudda iyana war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel u dhow garoonka bengorion ee magaalada tel abiib dhaawacyo culus ay kasoo gaareen laba ka mid a sahayanada warbaahinta yuhuudda waxa ay sidoo kale tubinaysaa akhbaarta laba ruux oo sahayno ah kuwaasoo ku halaagsamay duqeyn iiraan ay ka geysatay deegaanka baatiyam oo dhaca koonfurta magaalada tel abiib kanaalka labayo tobanaad oo ka soo baxay yuhuudda ayaa sheegay in gantaalka loo adeegsaday duqeyntan ay ku xidhnaayeen bambaanooyin gaaraya ilaa afar labaatan kuwaas oo saameyntooda ay ku fiday in badan oo ka mid ah deegaanka islamarkaana geysatay burbur baaxad leh iyo khasaayar nafeed warbaahinta yuhuudda waxa ay sidoo kale ay sheegtay in madaxyada sawaariikhda cunquudiyada ee maanta iiraan ay ku garaacday deegaanada ixtilaalan yuhuudda ay si weyn saameyntooda ugu faaftay lix goobood oo muhiim ah kuna yaal magaalada tel abiib oo ah tan ugu muhiimsan magaalooyinka uu ixtilaalo maamulka yuhuudda dhanka kale taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa war uu dhowaan soo saaray waxa uu ku sheegay in askari ka tirsan ciidamadiisa oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerarada iiraan ay horaantii bishan ku beegsatay ciidamada maraykanka ee ku sugan kuweyt dhimashada askarigan ayaa waxa ay wadarta guud ee ciidamada Ameerikaanka ah ee ku halaagsama dagaalka bariga dhexe ay ka dhigaysaa sideed askari waana sida ku cad xogta uu soo saaray taliska dhexe ee Mareykanka dhanka kale askari hore oo ka tirsanaa ciidanka mariiniska Mareykanka Brian McGinnis ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii dhawaan la xiray xilli uu ka qaybgeliyay fadhi looga hadlayay howlgalka militari ee Mareykanka ee ka dhanka ah dowladda Iiraan McGinnis ayaa kulankaas waxa uu ku mucaaraday qorshaha howlgalka kuna qayliyey in uusan jirin qof Amerikaan ah oo raba in uu dagaalamo Yahuudda darteed taasoo keentay in laga saaro hoolka lana xiro markii la sii daayay waxa uu sheegay taageerayaal ku qanacsanaa aragtidiisa iyo shakhsiyaadka caanka ah ee ugu dhaqdhaqaaqa badan Mareykanka in hogaamiyaasha Amerikaanka ay ku lug leeyihiin siyaasada Yahuudda taageeraya waxaana dalka u horseedayaan ayuu yidhi inuu galo dagaallo aan loo baahnayn wuxuu ugu baaqay shacabka Mareykanka inay ka hor yimaadaan go'aanada dagaalka fiidiyowga sii deyntiisa ayaa si weyn loogu faafiyey baraha bulshada iyadoo qaar ka mid a dadka ka falceliyeyna ay sheegeen in arrintan ay muujinayso khilaaf sii kordhaya oo ka dhex jira maraykanka oo ku saabsan kuluglahaanshaha dagaalada dibadda gaar ahaan dagaalka lala gala dowladda iiraan muginiis ayaa sidoo kale la sheegay in waqti xaadirkan uu tartamayo aqalka sanadka isagoo ka socda xisbiga green barty ee dalkaasi maraykanka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها
waa hagaag waxaan ku guda jiraa barnaamijka caalamul yowm dowladda iiraan ayaa nin lagu magacaabo mujtaba u magacaawday hogaamiyaha guud ee shiicada dalkaasi kaasoo la siiyey astaanta ama teetalka ayatullah oo ah midka uu xambaarsanaa aabihiisa cali khumeyni oo dhowaan lagu dilay duqeyn ka dhacda gudaha dalkaasi mujtaba khumeyni oo hadda loo doortay inuu noqdo murshidka ugu sarreeya iiraan ayaa ah ruux saameyn ku dhex lahaa ka uu ka dhintay cali khumeyni aadna ugu dhowaa aabihiisa inkasta uusan ahayn qof caan ah ama soo qabtay xolal kala duwan muddadii uu hogaamiyaha guud ee dalkaasi iiraan uu ahaa aabihiisa sida ay sheegayaan ilwareedyo ay soo xiganayaan wakaaladaha wararka mujtaba waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay shakhsiyaad saameyn xoogan ku dhex leh qaraaraadka muhiimka ee dowladda iiraan daaha gadaashiisana uu kala shaqaynayay waalidkiisa sidoo kale saameyntiis waxaa ku fidsanaad gudaha ilaalada kacaanka ee dhinacyada ugu muhiimsan siyaasadda ee dalkaasi golaha khubarada hoggaanka ayaa u doortay mujtaba khumeyni inuu noqdo hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan kadib markii aabihiis lagu dilay duqeyn maraykanka iyo yuhuud ay ka fuliyeen gurigiisa waxaa la sheegaa in mujtaba oo dhalinyarnimadiisa uu ka soo qayb galay dagaaladii ciraaq iyo iiraan waxaana jira aragtiyo laga soo xigto saraakiisha ilaalada kacaanka oo sheegaya in hogaamiyahan uu jabhadda ku soo biiray sannaddii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii isagoo toddobiyo toban jir ah sidoo kale waxaa la tilmaamay in mujtaba uu door aan si rasmi ah loo shaacin ku leeyahay dhowr arrimood oo xasaasi ah iyadoo warbixinno ay sheegayaan inuu ka qayb gala wadatashiyo la xidhiira arrimo siyaasadeed iyo kuwo amni taasoo ka dhigtay qof si weyn loo danaynayo loogana taageero gudaha iiraan intii lagu guda jira dagaalkan gale isbuuciisii labaad ee u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ilwareedda gudaha iiraan ayaa sheegaya in mujtaba khumeyni uu ka badbaaday weelaro cirka ah oo maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen guriga aabihiis cali khumeyni mid ka mid a weeraradaas ayaa la sheegay inuu sababay dhimashada xubno ka tirsan qoyskiisa iyo saraakiil militari mujtaba ma uusan joogin dahraan xilliga ay duqeyntu dhacaysay dowladda iiraan waxa ay sheegtay in xaaskiisa zahra xadaad caadil ay ku dhimatay weerarka iyadoo ay la dhinteen cali khumeyni iyo xubno kale oo ka mid ah qoyska uu ka soo jeedo mujtaba oo ah ninka qabtay xilka murshidka ugu sarreeya ee dalkaasi iiraan dhanka kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hore waxaa uga soo horjeestay in mujtaba loo magacaabo hogaamiyaha iiraan isagoo ku sheegay in natiijadaas aan la aqbali karin kuna tilmaamay mujtaba qof daciif ah oo aan la jaan qaadi karin meerisyadooda waa hagaag waxaan ku guujirnaa barnaamijka caalamulyowm markan waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xalqada labayo tobanaad taxanaha asiira nabawiyah duruusun wacibar oo halkan uu ka soo jeediyey walaalkeen mucaad dhegaysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البضاعة أرض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
intii lagu guda jiray saddex iyo tobankii sano ee cahdigii maka waxay quraysh xidhiiro kala duwan la samaysay yahuuddii ku sugnayd magaalada madiina si ay isaga kaashadaan hadafka mideynaya ee ahaa ka hortagga iyo burburinta dacwada islaamka ee lala soo diray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam soo saarista nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay sadmo iyo dhabannaheys ku noqotay yahuudda kuwaas oo dhankooda filayay in dhexdooda laga soo saaro rasuul yahuudda mideeya laakiin markii ay arkeen in iyagu aanu ka dhalan rasuulka lasoo diray waxay risaalada islaamka ku iclaamiyeen colaad iyo dagaal taasoo intooda badan ku hogaamisay inay doortaan gaalnimo iyagoo qayb ka ah iskudayada lagu doonayo in lagu tacjiisiyo nebiga salallaahu calayhi wasallam waxay quraysh magaalada madiine u dirtay wafdi culus oo ay ka mid ahaayeen nadar ibnulxaaris iyo cuqba ibnu abi mucayd si ay ula kulmaan madaxyaweyntii yahuudda waxay u sheegeen inuu ka soo dhex baxay nin lagu magacaabo moxamed oo sheegaya inuu yahay rasuul ayna ka doonayaan inay wax ka dhahaan arrinka ninkan maadaama ay yihiin dad ahlu kitaab ah wadaaddihii yahuudda ayaa wafdigii quraysh u soo dirtay madiina waxay siiyeen su'aalo ay islahaayeen kama jawaabi karo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxayna ku yidhaahdeen waxaad weyddiisaan sheekada wiilal dhallinyaro ah oo dunida soo maray qisada nin cagta mariye bari iyo galbeed iyo sidoo kale waxaa loola jeeda ruuxda haddii uu idinkaga jawaabo su'aalahaasi waa nebi ee raaca balse haddii uu ka jawaabi waayo waa nin beenaalo ah ee waxaad rabtaan ku sameeya odayaashii quraysheed ayaa iyagoo aad u faraxsan ku soo noqday magaalada maka waxaana ay tilmaameen inay la yimaadeen xujooyin ay ku kala bixi doonaan iyaga iyo nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyagoo koox ah ayay u yimaadeen suubanaha waxayna weyddiiyeen su'aalihii saddexda ahaa ee yahuudda u soo dhiibtay nebiga salallaahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi waxaan idinkaga jawaabayaa birrito isagoon raacin insha allaah wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam jawaabtii la maqnaa muddo shan iyo toban cisho ah oo aanu waxyiba soo degin arrinkaasoo ay aad ugu farxeen madaxyaweyntii quraysh kuna tilmaameen mid caddeen u ah inuusan wax jawaaba haynin rasuulka salallaahu calayhi wasallam way murjisay inuu waxyigu ka soo daaho waxayse ahayd mid dersi lagu siinayay isaga iyo inta raacday wakhti waliba iyo goob kasta oo ay joogaanba goor dambe waxaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam u yimid malakul jibriil calayhi salaam oo u wada suuratulkahfi oo ka jawaabaysa su'aalihii ee yahuudda u soo dhiibtay reer quraysh laakiin quraysh ma ahayn mid xaqdoon ah oo markii ay heleen jawaabaha baadilkoodii ayay kusii madax adeegeen haddaba inta aanan mawduucan ka gudbin aan eegno jawaabaha uu qur'aanku ka bixiyey su'aalahaasi ilaahay subxaana wa tacaala markaan wuxuu soo dejiyey suuratulkahfi oo su-aalihii ay weydiiyeen laba su-aalood ka mid ah jawaabteedii xambaarsan iyo aayaddaas oo suuratu al-israa wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan dhallinyarada ay ka sheekeen waxay ahaayeen asxaabuulkahfi ilaahay subxaana wa tacaala qisadoodii oo dhammaystiran ayuu ilaahay ka waramay am xasibta ana asxaaba alkahfi waaraqiimi kaanuu min aayaatina cajaban id awa alfityatu ila alkahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrina rashada waxay ahaayeen dhallinyaro ilaahay subxaana wa tacaala quluubtoodii adkeeyey diintoodii ku sugnaaday rabbigoodii tala saartay gaalnimadii oo dadkoodii iyo tolkoodii ugu yeereen diiday markii la damacay in lagu dirqiyana oo ilaahay dartiisa dalkoodii iyo dadkoodii uga soo tegay waid ictasaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa godkii ay galeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeeyey karaamaadka iyo mucjisada ka muuqatay iyo inay ku nagaadeen godkaas muddo badan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inay ku nagaadeen godkoodii walabithuu fii kahfihim halaatha mi'atin siniina wasdaaduu tisca saddex boqol iyo sagaal sano ayay ku nigaadeen markaan qisadoodii waxay ahayd qise cajiible ilaahay saas uga waramay qisada labaad ninka ay sheegeen oo dhulka aada ugu wareegayay isagana wuxuu ahaa dulqarnayn ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wayas'aluunaka can dilqarnayni qul sa'atluu calaykum minhu dikra inaa makkannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kulli shayin sababa fa atbaca sababa ilahay wuxuu nooga waramay dulqarnayn inuu gaaray maqriba shamsi oo arkay qoraxdii oo dhacaysa fii caynin xami'atin wa wajada cindahaa qowman oo ilaahay wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala haddana inuu tagay madlica shamsi oo inuu arkay wajadaha tadlucu calaa qowmin lam najcal lahu min duuniha sitran ilaahay wuxuu noo sheegay haddana huma atbaca sababan xataa idaa balaqa bayna sadayni wajada min duunihimaa qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qowla taasna waxay ahayd qisadii dulqarnayn ama su-aashii saddexaad ay weydiiyeen waxay ahayd ruuxa muxuu ahaa ilahay wuxuu ugu jawaabay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxa waxaa la yidhi ilaahay amarkiisa ayuu ka ahaaday cilmigiina wuu kooban yahay suuratulkahfi xilliga ay soo degtay waxay ku aadanayd xilli xasaasi ah waayo gaalada dhibaataynta iyo itihaadka muslimiinta ay ku sameeyeen wuxuu bilaawday fii awaasidi aw awaakhiri asanati araabicati min annubuwa isagoo tartiib tartiib usoo bilowday kadibna maalinba maalinba ka dambeyta wuu kasii daray ilaa markii dambeeto meesha ugu dambeysay uu gaaray fii awaasidi asanati alkhaamisa bartamihii sanadka shanaad oo ilaa muslimiinta ay ku adkaatay inay ku nigaadaan magaalada mako oo dhib ay ku noqotay xilligaas oo ciriiriga badana ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan soo dejiyey iyadoo xambaarsan su-aalihii mushrikiinta ay soo jeediyeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay u soo jeediyeen ay ka jawaabayso islamarkaasna suuradda waxay kulansatay saddex qiso oo ku sugan ishaaraad baliiqa min allaahi tacaala ilaa cibaadihi almu'miniin saddex qiso oo ishaaraad xeel dheer oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay muuminiinta loo tilmaamaya ku sugan qisada koowaad waa qisatu asxaabiilkahaf waxay dadka ku hanuuninaysaa ila alhijrati min maraakisi alkufri waalcudwaan in laga tago xarumaha kufriga iyo cudwaanka oo qofka markii diintiisa uu ka boqo in laga fidneeyo isagoo ilaahay tala saaranaya waid ictasaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah fa'wuu ila alkahfi yanshur lakum rabukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa qisada labaadna waxay ahayd qisatu alkhadir wa muusa iyadana waxay faa'iidaysaa ana aduruufa laa tajrii walaa tantuju xasba daahiri daa'iman ana duruufa laa tajri xasba daahiri daa'iman duruufta kuma soconayso sida muuqata inta haaliban ama mar kastaba waxaa laga yaabaa amarka inuu noqdo calaa cagsin kaamilin binnisbati ila daahiri waxaa ku sugan markan ishaaro oo ilaahay subxaanahu watacaala u tilmaamay dagaalka oo markaas muslimiinta lagu haayay ciriirinta muslimiinta la ciriirinayay cagsigeed inay dhici doonto ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta awoodda siin doono qisada saddexaadna waxay ahayd qisatu dilqarnayn iyadana waxay faa'iidaysaa ana alarda lilaah yuurihuhaa man yashaau min cibaadih dhulka ilaahay baa iska leh ciddii doonana ilaahay dhahalsiinaya guusha iyo liibaantana innamaa huwa fii sabiili aliimaani duuna alkufri waddada lagu liibaanayo oo lagu guulaysanayo waa sabiiluliimaan way sabiilulkufri ma ahan ilaahayna subxaanahu watacaala laa yazaalu yabcathu min cibaadihi bayna aawinatin wa ukhraa man yaquumu biinjaa'i ducafaa ilaahayna subxaanahu watacaala mar kastaba wuxuu soo saaraya addoommadiisa ka mid ah dad u istaaga dadka ducafada ah badbaadintoodii yaa ilaahay subxaanahu watacaala soo saaraya cidda xaqu u leh in la dhahalsiiyo dhulkana innamaa hum cibaadullaahi asaalixuun ilaahay subxaanahu watacaala suuraddaas ayuu soo dejiyey taasna markaas mu'miniinta ay ka faa'iidaysteen oo taas oo keentay markii dambeeto rasuulkeena suubana caleyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa inuu kula taliyo inay u hijroodaan ilaa ardi alxabasha maadaama uu ku sugnaa boqorkii najaashiga ahaa oo caadilka ahaa laa yudlamu cindahu axad qur'aanka soo degay fadradii la joogay maka waxyaabaha uu aadka uga hadlay waxaa ka mid ahaa reer bani israa'iil inkastoo xilligaas aysan ahayn cadowga ugu daran ee la dagaalamayay risaaladii xaqa ahayd ee ka socotay magaalada maka haddana waxay ahayd mid loogu gogolxaarayo marxaladda soo socota ee madiina maadaama uu allaah ogaa cadaawadda yahuudda iyo inay laf dhuungasha ku noqon doonaan suubanaha sala allahu calayhi wasallam ugu yaraan konton suuradood oo ka mid ah suuradihii soo degay xilligii maka ayaa looga sheekeeyey reer bani israa'iil iyo hagardaamooyinkii ay u maleegi jireen rasushii lasoo diray qur'aanka ayaana si sugan u qeexayay inay jiraan dad kaga horreeyay quraysh beeninta xaqa oo soo maray dunidan suuradaha alfajr almuzammil annajm saad yaasiin maryam daaha iyo kuwo kale ayaa looga qisooday ummadda reer bani israa'iil ee diiday dacwadii rususha kuwaas oo markii dambe caaqibadoodu noqotay in lagu cadaabo dunida ka hor inta aan la gaarin qiyaamaha marka laga soo tago in quraysh loo muujinayay inaysan ahayn dadkii ugu horreeyey ee rususha allah beeniya haddana suuradaha makiga ee ka warramayay qisaska ummadihii hore gaar ahaan reer bani israa'iil waxay ka dhignaayeen diyaargareen iyo tarbiyeen la siinayay mu'miniinta ujeedku wuxuu ahaa inaanay fajac iyo layaab ku noqon beeninta marka la tago madiina iyo diidmada iyo shirqoollada kaga imaan doona yahuudda waxaana mu'miniinta la barayay in qoomkan waa yahuudda ee ayba horay u diideen rusushii iyaga laga soo dhex saaray qaarkoodna ay dileen si kastoo qurayshtii maka deganeed loo hordhigayay xujooyin cadcad oo marag fur u ah dhabnimada risaalada tawxiidka haddana ma qancin mar walbana shirqool hor leh iyo xeelado ibliis ayay la soo shirtagayeen laakiin dabkay soo shidaanba allaah ayaa deminayey markii ay arkeen inaanay waxba soo kordhin usluubka tacdiibka iyo jirdilka ayna muslimiintu arrintaas u siyaadisay oo keliya iimaan adag su'aalihii quusgelinta ahaa ee laga soo safriyey yahuuddii madiinana qur'aanku ka jawaabay waxay quraysh ku dhaqaaqday mid ka mid ah iskudayadii ugu dambeeyey ee ay ku doonayso inay ku damiso nuurka allaah sida uu inoo sharaxayo al-ustaad abu muxamed arrinta ku saabsan xisaarkii iyo go'doonkii lagu soo rogay nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo qoyskiisa waxaan u jeednaa yacni reer banu haashim iyo reer banu mutalib arrin ayadana cibro kale iyo cido ku jirta weeyaan quraysh ayaa shirtay shirka marka waxaa ka soo baxay in la sameeyo go'doomin la go'doominayo reer banu haashim iyo reer banu mutalib qodobo aad u liita ayaa ka soo baxay inaan laga guursan loona guurinin inaan ganacsi lala samaynin inaan lala fadhiisanin inaan guryahooda la gelinin inaan lala hadlinin wax heshiisa abadan inaan laga aqbalinin naxariis inaan loo gelinin ilaa nebiga ay soo dhiibaan si loo dilo weliba fuxshiga fiiri arrintii way qoreen kacbadii ilaahay bayna ku xireen dhexdeeda say qadaase ugu yeelaan arrinta u weynaato marka reer banu haashim reer banu mutalib way ka baxeen meel bay isugu tageen shicba abitaalib bay isugu tageen mu'minkoodiiyo gaalkooduba ilaa duqii abulahab maahane halkaase marka laga bilaabo sannadkii toddobaad ilaa sannadkii tobnaad saddex sano ayay halkaas ku xaraysnaayeen xisaar ganacsigii waa laga jaray cunno imaan mayso lama ganacsan karo dadkii xataa bannaanka magaala ka imaanayey waa loo diiday inay ka ganacsadaan ama waa lacagta lagu qaaliyin jiray ilaa nebiga sal lla ly slam iyo dadkii la joogay markaas dhibaato xun ay gaartay xataa ay cuneen caleenta geedaha iyo maqaarka la cunay ilaa ilmihii iyo carruurtii iyo dumarkii mar kasta oohintooda imaarata juucooda gaanjada haysa daraaddeed oohintooda la maqli jiray wax uun sir ku soo gaara iyo wax lasoo yaro soo tahriibiya maahane wax kale oo cunnana maysan gaari jirin bilahaas marka xurmada leh ayay marmar jaanis heli jireen oo xaajaadka qaarkood ay soo gadan jireen marka xaqiiqatan wuxuu ahaa xisaar aad u liita oo arxan darro iyo qaraabogoysnimo iyo dulmi iyo cudwaan ku dhisan rasuulkana ibtilaa buu ku ahaa dadkii markaas nebi uu ka dhashayn laftigooda imtixaan ayuu ku ahaa oo wiilkoodii liajli in loo dhibaateeyo ilaahay fadligiis marka sanadkii tobnaad ayaa rag maaragtay dulmidiida ayaa arrintii ka dhiidhiyey ayagaana warqaddii xuntahay daalimada ahayd baabi'iyey oo ka takhallusay oo shir intay qabsadeen muhiim ahaa ayaguna go'aankaas ku qaatay marka waana geesinimo markii dadku dulmi iskugu kaalmaysaan waa in la helo fi'o dulmigaas ka jawaabta oo dulmiga diida marka xisaaru qurayshin lirasuulillaahi sala alla alay salam iyo man macahu waxay cibre ugu jirtaa dadka mu'miniinta ah markaad manhaj xambaarsan tahay caqiido aad aaminsan tahay waa inaad tadxiyo u hurto wixii kugu soo gaaro dhibaato gaajaysiin tacdiib asri itihaad cadaadis hanjabaad bahdilaad walciyaadu bilaah wax alla wixii muxtamala inaad ku sii talagasho inaad naftaada u hurto inaad diintaada u hurto inaad ku talagasho aadna ogaato farajku insha allah tacala wuu imaanayaa ee sabirkaas baa lagu imtixaanayaaye inaad maalmaha aad samirto ayaa la rabaa markaad marka mabda iyo caqiide aaminto qoys iyo qabiil ha ku tashanin haddii mar mabaadida lagu kala tago qabiile iyo qoys wax ma anfacayaan nebiga waxa saa ku samayn waa ehelkiisii waa xigtadiisii weeye marka waa qoraysh weeye inaadan ku talagelin iskuna hadlaynin qoys iyo qabiile aad allah isku hadlayso mabda'gana ku dheganaato ibtilaaguna xuduud buu leeyahy iska dhammaan doonaa insha allahu tacaala haddaad dhimatana fa insha allahu tacaala anta shahiidun fi طariiqi alxaqi marka sabirka iyo dulqaadku waa cunsuraani muhimaani jiddan runtiina waxay xaadisadaasi ina xasuusinaysaa maanta iyo asaaliibta gaalada ay ula dagaalamaan dacwaadka islaamiga iyo jihaadka gaar ahaan iyo mujaahidiinta cunaqabataynta musaadarada iyo la wareegidda hantida waxay ugu yeedhaan tashriif manaabic usuuliya waa usluub ka mid a asaaliibtii soo jireenka ahay dacwaadka xaqa lagula dagaalami jiray allana subxaana wa tacaala kitaabkiisa casiiska wuxuu ku leeyahay atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun marka waa wax soo yaal ahayd oo weligeed soo jirtay nimanka odayadaha waxaa hormoodu ahaa hishaam ibnu camar ninkaas ayaa arrinkan u ololeeyey heshiiskaas in la buriyo bani haashim iyo bani mutalibna cunaqabataynta laga qaado wuxuu u tegay suhayl bin abi umaya almakhsuumi ninkaas reer bani makhsuum ayuu ahaa meesha uu ka galana waxay ahayd hooyadii ayaa waxayd caatika bint cabdilmutalib oo waxa weeyaan bani haashim ayaa reerabti u ahaa marka wuxuu ku yidhi wartaqun baa tahay reer abtiyaashaan iyo halkan gaajo iyo baahi ugu leedaan adna halkan aad iska xariiqato seebay kuugu qalantay markaa suhayl wuxuu ugu jawaabay ku yidhi nin keliyaani maxaan qaban karaa wuxuu yidhi war anigaan in labaad ku helaye arrinkan aan wax ka galo kadib wuxuu ku yidhi bal waayo nin saddexaadna inoo raadi markuu isu sheegu yidhi anaa kula geliya hawsha markii labaadna markaa wuxuu u tegay maطcim bnu cadiy bani cabdimanaaf ayuu ahaa oo isaga laftiisana dhankaas ayuu ka galay leanna bani lmutalib iyo bani haashim waxa weeyaan nimankan waxa weeyaan mudcim uu ka dhasho bani umaya ah reer bani cabdimanaaf ay isku ahaayeen halkaas ayuu markaa isagana ka galay isaguna sidoo kale ayuu ku yidhi bal keliga waxma qaban karee deedna wuxuu u sheegay inuu nin u hayo kale wuxuu mid saddexaad inoo raay mid saddexaadna aan ku hayaa buu yidhi marka isaga iyo zuhair ayaa isu sheegay wuxuu yidhi bal waayo mid mid afraadna inoo raadi meeshan waxaa laga cabsanayaa abu jahl iyo xulafadiisii abulbakhturi ayay u tageen sidoo kale ibni hishaam isna markii dambe wuu ka yeelay zamca ibn aswad ayay u tageen saasay markaa waxay ku noqdeen shan ayay ku noqdeen markay shantaa noqdeen ayaa waxay ku heshiiyeen heshiiskan in la buriyo ile quraysh waxaa gole u ahaa ay fadhiisato kacbada hareeraheeda golihii qorashada ayay yimaadeen cuntadaheedii markii ay yimaadeen baa markaa suhayl ayaa yidhi anaa idiin bilaabaya arrinka maadaama uu bani makhsuum ahaa ninka hormoodka waa mucaaradada iyo xisaarka iyo cadaadiskana uu ahaa mujaahal oo reer bani makhsuuma isaguna suhayl markaa intuu soo labistay uu kacbadii dawaafay ayaa wuxuu yidhi saxiifadan daalimka ee qaaticada markii horena raalli kamaanan ahayn haddana raalli kamanihin hala buriyo markiibaa mujaahal ayaa soo booda uu yidhi been ayaad sheegtay sidiibaa markaa raggii kalena ay ku beeniyeen been ma sheegin adaa been sheegay lagu yidhi saasna markaa shantoodii midba midka kale warkiisii u taageeray u xoojiyey halkaasaa markaa abujahlu baraari waaga ku bariyey rasuul halkudhaga cajiibuyey wuxuu yihi haadaa amrun qad qudiya bileyl watushuura fiihi bikayri hada almakaan arrinkan waa arrin habeen laga soo shaqeeyey meelaan meeshan ahayna lagaga soo tashaday markaa sidaas ayaa xisaabkii uu ku jabay
الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء markii uu lixaadsadee dagaalka noocyada kala duwan leh ee ay quraysh ku beegsanaysa rasuulka allah iyo inta raacday wuxuu suubanaha sala allahu calayhi wasallam la yimid asbaabta maadiga ah ee looga gudbi karo xaaladdaas laguna gaari karo xaqiijinta ahdaafta waaweyn ee la baadigoobayo haddaba maxaa ka mid a asbaabihii ugu waaweynaa ee u qaatay waxaan ku faaqidi doonnaa xalqada xigta ee taxanaheenna insha allah
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo qodobo kala duwan maanta aad ku dhegeysateen waa naga intaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
حبا لنور الهدى والشوق حديث